lah madaxweynaha dowladda puntland mudane profesor cabdiweli maxamed cali gaas guddoomiyaha gobolka golaha wasiirada golaha shacabka golaha deegaanka gaalkacyo saraakiisha ciidanka oday dhaqameedyada aqoon-yahanka marwooyinka iyo dhallinyarada baha saxaafadda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celi waxaan u mahad celinayaa golaha deegaanka degmada gaalkacyo oo runtii igu aaminay codkoodii iyo mas-uuliyaddii ay u dhaarteen oo loo xil saaray waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin marka koowaad marka labaad waxaan leeyahay sidii aan xalay iyo shalay idinla shaqaynayey oo aad saaxiibka ila ahaydeen baaberiya saa dambana saaxiibkii la tihiin oo igu dhow dihiin idina soo raadin doonaa musharaxiinta waxaan leeyahay dadaalka iyo kartida aad muujiseen tartanka aad gasheen wuxuu muujinayaa kartidiinna hankiinna iyo sidaa u rabtaan inaad waddankiinna wax ka qabataan idinkana waxaan ugu boorinayaa inaydan ka harin hankiinna ee aad halkaa ka sii waddaan saaxiibkay deeq oo markii ugu dambeysay lasukaay diray lasukaay reebay runtii waan jec nin saaxiibkay waxaa ila soo shaqayn jiray oo aan saaxiib gaar ahayn haddana waxaan ku faraxsanaha inaan tartanno oo kala guulaysano waxay muujinaysaa inaan meel fog iyo horumar gaarnay waxaan u mahad celinayaa guddigii loo xil saaray xalinta golaha degaan xalinta degmada gaalkacyo runtii waxaa la dhihi karaa waxay xaqiijiyeen shaqadii loo diray waxay soo saareen soddon iyo kow mudane oo istaahila inay gaalkacyo matalaan oo la dhihi karo taariikhda waa markii ugu horreysay soddon iyo kow dhallinyaro ah oo aqoon-yahana oo shaqadooda ka adag oo cidday dooranayaqaana inay soo xulaan waa u mahad celinayaa guddiga waxaan ku boorinayaa guddiga howlaha inta u dhiman oo aad noo xil annaga noo xisaartay inaad nagala shaqaysaan oo nala sii dhammaystirtaan taasi codsi bay iga tahay maadaamaan had shaqada ii taallo idinkana waa idinka codsanaya inaad ila sii dhammaystirtaan anna waxaa ballana inaan sii dhammaystirayo wixii dhimanoo dadku iga sugayeen waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda puntland profesor cabdiweli maxamed cali gaas oo runtii markii labaad ay tahay oo isu soo xisaaro inuu gaalkacyo xalliyo oo ka soo saaro gaalkacyo la sugayey waxaan rajaynayaa dadaalka maanta u galay inuu noqon doono kii uu ku guulaysto oo miro dhalah oo annaga iyo shacabka iyo degmada u anfaca waxaan u mahad celinayaa dhammaan odayaasha iyo aqoon-yahanka gabdhaha iyo ka soo qaybgalayaasha sida heellan oo ay u sugayaan isbeddel dhab ah ugu dambayntii waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada oo la magac baxday badbaado mudug badbaado mudug maanta waxaan leeyahay way guulaysay wayna hadaqaanaysaa mudugna way badbaadaysaa waxaan dhiiri gelinayaa waxaan dhiiri gelinayaa dhallinyarada inay shaqeeyaan dhulka idinka u badan oo u xoog badan dhallinyaradu waa dhuuxa iyo nolosha dhaydeeda haddaan shaqada loo dhiibin oo laguna sii dhiirin qoon dhumay wixii lagu yaqaan soo dhadhami mayso dhabaha loo fakero oo dhallinta shaqaha loo dhiibo dhabaha loo fakero oo dhallinta talaha loo dhiibo dhabaha loo fakero oo hablaha shaqaha loo dhiibo tixdaasi waa halawur anu aan la imid waxaa waxayna tulaysaa saan u jeclaa dhallinyaradu inay awoodda iyadu yeelato oo waddanka dhibaatada ka jirta iyadaa marti looga yahay inaysan iyagu marti cidna u noqon aysan qabiilna u noqon kooxna u noqone iyagu laga rabo inay waddanka samata bixiyaan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu